Haweenkan ayaa sheegay in roobab iyo fatahaado isbiirsaday ee sababay in laga barakaco tuulooyin iyo magaalada Jowhar qaybo ka mid ah kuwaas oo ahaa haweenka xoogooda ku shaqaysta iyo kuwa beeraley ah oo hantidooda ku baaba'day gebi ahaanba. Xaawo Cali oo ka mid ah dadka degan waaxda Faanoole ee xaafadda Horseed isla markaana ka mid ahay dadka xoogood ku noolka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caawiyo.
guryaha afar qolaan qabaa aniga ahaantayga xaabe eh afarta qol iyo macal musqusha ilaa iyo daashka meel la fiiri kara male keliga iyo banaanka buurka ee lama kala bixi karo biyaha sheegin maxaa la bixiyaa biyihii kadisoo noogu yimid joodari xumoo bolol ahaan qabni ninkii hadda daymarow gurigeyga daymo ugu tegi karaa hal joodarioo kanaa ceentaa ilmo loo fidinaa la dhihi kara male hal goodoo kanaa ilmo loo goglaa la dhihi kara male xali saan u fadhina le waaga noo barya aniga ilmaheyga maasha allah tabaaraka allah lixaan lahay ilaa iyo hooyadii aabbaha xoogeygan ku tiirsanaa iyo muslimkaas ummadda nabi maxamed aan iska soo dhexgalaa hadda saacan haada aan kula hadlaya xalina ma aana anfurin ma aana suxuurin hadda saacadda aan kula hadlaya anfuraa muslimka islaameed aan usoo raadsaday beerna ma qabniyo barna nooguma taalo xoogeygaasaan ku noolaa maraan dhaqoo helo iyo maraan muslimkayga ilaahay iska dhexgalo walaal macaa waa la buuxaa wax yar ma aha wax badan waa waa lawada buuxaa faanool gees ka gees jaranaal daa-uud meel loo kala reebi ma leh waa la wada buuxsan buryaha roobka shalay da-ayaa saas noo halaaga maahan xaawo oo keliya waxaa jirta qoysas badan oo guryihii ay biyaha ka qaadeen wixii agab iyo raashiin ee guryaha u yiilay ay ka baaba'een qadre maxamed cismaan qadre moyko ayaa ka mid ah haweenka guryahooda ka barakacay iyadoo degganayd tulada moyko balse ku barakacday guri qaraabo ah wallaahi waxaanuu taagnay galleey waxaa taagnaa yaayo waxaa taagneyd bocor oo hadda la guray bocorka la bilaabay siimbaha ugu yar xabad shan kun aan gadanay ramadaanka dhexdiisa sabaaxiilka labaatan labaatan iyo shan soddon aan gadanayni yaayaan gurinayni alxamdulilah hadda wixii oo dhan waa la waay waa layska soo horjeedaa meel la aaday ilaaha yaqaan kolley irid furi ilaahay waa laba irdood ilaahay iskuma oodaayo masiibadaana masiibo ilaahay keena waa ilaahay kheyr oo noogu bedeli karaa alxamdu rabbilcaalamiin shukri ilaahay kheyrkiisa layskama dheereeyo waxaan jecel tanna inuu alla kheyr noogu bedelo fasahaadaana meel ou alla naaga yeelo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe kan degmada isteedka hirshabeelle waxaa u sareeya madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen waxaan baaq dheer iyo baaq dhowba ugu diriyaa buqahaan beeraha naga gooyo biyaa fisan beerahayni buqahaa ina hadday qorxeed la gaaro ina buqahan buundooyina lagu sameeyo ina buqaha meelnaa laga dayo masaakiina beledkii ku nool meel kale aan aqooninoo tuuladii ku dhishta taagan qadar ayaa sheegtay in maalmo ka hor ay suuqa jowhar qaybta qudaarta geen jirtay qudaar u soo bislaatay laakiin hadda faramaran waxayna ka codsatay dhammaan maamulka oo ugu sarreeyo madaxweynaha hirshabeelle in wax laga qabto fatahaadda iyo deegaanada ay baabi'isay ee jowhar ku teedsan degaanada ay baabi'iyeen roobabka iyo fatahaadda ee jowhar ku teedsan